bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka duurnimo qodobada aad warka duurnimo maanta oo jimaca ah aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah maamulka hirshabeelle oo ka hadlaya askar lagu dilay calibaraf daliska maraykanka afrikam oo war ka soo saartay duqeyn lagu dilay saraakiil al-shabaab ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo ka qayb galay sanadguurada afar iyo tobanaad ee as-aaska hay-adda yaasimiin foundation oo ka shaqaysa arrimaha samafalka duqa magaalada muqdisho oo kulan la qaatay qaybaha bulshada magaalada muqdisho warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu eeba inuu qadaro qalalaasaha ka taagan mosambiiq oo sii baahaya xili dhimasho iyo dhaawac kale laga soo sheegayo qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka duurnimo ku dhegaysan doontaan hadduu macbuudka inuu saqiro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale duhurnimo wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobada warka kuwooda ugu doorkoran markana waxaad ku soo dhowaataan warkiyo faahfaahsan maamulka hirshabeelle ayaa ka hadlay askar lagu dilay calibaraf bashiir calidaaheer canaboore ayaa inoo faahfaahinaya taliska ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle ayaa si kulul uga hadlay dhacdadii ka dhacday degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo maleeshiyaad la sheegay in ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabelle korneyl xasan ciisow xasan ayaa ka hadlay arrinkaasi wuxuuna uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in ciidamo qaranka soomaaliya difaacayo in ay maleeshiyaad ku dilaan degmada ceelbaraf taasina uu sheegay in aan loo baahnayn inta badanna haatan tallaabo ay qaadi doonaan ciidamada booliska hirshabelle iyo kuwa federaalk ee soomaaliya gacan birani ku soo qaban doonaan ciddii ka dambeysay falkaasi lagu dilay ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee marayay degmada ceelbarab kaasoo maleeshiyaad la sheegay inay ku dileen sidoo kale taliya ayaa sheegay in ay meel walba ay galaan maleeshiyaadkaasi falkaasi geystay in ay gacan bira ku soo qaban doonaan aanay sharcigana horkeeni doonaan
waxaan cambaarahaynaa falkii ka dhaca meeshaas oo falxumada badnahay rum ahaantii waxaan ku tilmaamno ma naqaan laakiin fal xun ayaa meeshaas ka dhacay in ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dariiska shan oo ayagoo ka soo baxay difaaci oo dalka ee dadka u dhimanayay in waddo iyan loo galo la dilo rum ahaantii waa wax waxaan ku tilmaami karnaa ma naqaan waa wax aad u faal xun waa cambaarayhaynaa waana arrin aan wanaagsaneyn oo fiicnay arrintaas dadkii sameeyena rum ahaantii waadadaan ka fiirsan waxay sameeyeen ayagana ka dowlad ahaan haddii aan naha dowladda hirshabeelle go'aan ka soo baxay madaxweynaha oo noogu sarreeyay wasiirada in tillaab sharciya laga qaado diyaar ayaan u nahay tillaabaan ka qaadaynaa meel kastay galanna waa ka dabagelaynaa dowladda soomaaliya ciidanka xooggana waa garab istaagaynaa waa horkacaynaa waxaana diyaar u nahay in laga qaado tilaab sharci waafaqsan
taliska maraykanka africom ayaa war ka soo saaray duqeyn lagu dilay sarkaal ka tirsanaa al-shabaab axmed maxamed ayaa warkani inoo faahfaahinaya
munaasabadan oo ahayd
qoraal ka soo baxa taliska africom ayaa looga hadlay duqeyn diyaaradeed oo maraykanka ka fuliyey gobolka shabeellada hoose duqeyntaas diyaaradeed ayay ku sheegeen maraykanka inay ku dileen laba ka mid ah saraakiisha dagaalamayaasha al-shabaab balse magacyadood ma aysan sheegin sidoo kale waxaay tilmaameen in duqeyntaasi wax dhibaataa aysan ka soo gaarin dadka shacabka ahaa ee ku sugnaa goobaha la duqeeyey duqeyntan ayay sheegeen maraykanka inay ka fuliyeen deegaanka lagu magacaabo kunyinbarho oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi oo xarumo ay ku leeyihiin dagaalamayaasha al-shabaab innaga oo kaashanayna dowladda federaalk soomaaliya taliska maraykanka iyo afrika ayaa duqeyn cirka ahi oo kana yihiin shabakada dagaalamayaasha al-shabaab ka fuliyey soomaaliya afar labaatankii bishii disembar ee sanadkan aynu ku guda jirno duqeynta ayaa ka dhacday meel toban kilomitir koo fur galbeed kaga beegeen deegaanka kunyibarow qiimeyn hordhaca ahi ee taliska ayaa lagu sheegay in duqeyntan lagu dilay laba ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab islamarkaana aysan jirin wax dhibaato ahi oo soo gaartay dadka rayidka ahi taliska maraykanka iyo afrika ayaa qaadaya tallaabooyin waaweyn oo looga hortegayo waxyeelada rayidka ahi ilaalinta dadka rayidka ahi ee aan waxba galabsan ayaa weli ah qayb muhiim ah oo ka mid ah howlgallada taliska si kor loogu qaado qaaradda afrika ammaankeeda iyo weliba xasiloonideeda ayaa lagu yidhi qoraalka ka soo baxay dowladda maraykanka gaar ahaan taliska africoma
mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ka qayb galay sanad guurada afar iyo tobanaad ee as-aaska hay-adda yasmin foundation oo ka shaqeysa arrimaha samafalka maxamuud nuur ayaa qodobkani magaalada muqdisho oo inooga soo diray
munaasabadan oo ahayd mid loogu dabaaldegayo sanad guurada afar iyo tobanaad ee kasoo wareegtay aas-aaska hay-adda yasmin foundation ayaa xaal loogu qabtay magaalada muqdisho munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu uu sareeyo ayaa waxaa kasoo qaybgeliyey mas-uuliyiin iskugu jira wasiiro xildhibaano guddoomiyaal degmo odayaal dhaqan iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee dadka qaba baahiyaa gaarka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay aasaasaha hay-adda yasmin foundation ambasador maxamed cali nuur americo isagoona sharaxay ujeedka loo aasaasay hay-addan iyo sidoo kale waxaa u qabsoomay muddada afar iyo tobanka sane ee jirsatay
meelaha aan ka shaqeyno waa muqdisho haddaan sii faahfaahiyo mataqaanaa xaafadaha holudaag waa beri kaaraan yaakshid madiina degmada afgooye waxaa nooga furan xarun ama iskuol ay wax ku bartaan arday agoon ah celcelfiid isagana waa meesha ugu horreysa aan ka bilaabno waaye sanadkan waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradii tobanaad ilmihii aan ku bilaabnay jaamacada ka baxeen alxamdulilah waxaa kaloo jiro iskool kale oo asagana ku yaallo degmada warshik oo sanadkan asagana aan bilaabnay inaan gacansiino marka waa sii wadeena ceellaha qodnay oo loogu baahan yahay meelaha dadka ay u baahan yihiin waan ka qodnay marka iskaalmeynta iskaalmeynayno waxaa noqday caawa xafladeena ma ahayn keliya inaan sheegno ama aan isku faanino ma ahayn laakiin waxay ahayd wacyigelin dhanka kale munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaanadii iyo sidoo kale mas-uuliyiintii kasoo qaybgalay iyagoona dhankooda bogaadiyay aasaasaha hay-adda yasmin foundation ambasador maxamed cali nuur americo oo ay ku tilmaameen inuu yahay shakhsi wakhti badan ku bixiyey ugurmashada dadka u baahan caawinaadda anigu mararka qaarkood gaaraan aan aqaanaa anigu waxaan ka soo shaqeeyey foundation anoo arday ah ayaa waxaan ku aasaasay qaahira qofka waxaan dhihi jiray dhallinyarada markay shaha caban intaan u tagaan waxaan dhihi haddaan ku imaado adoo shaha cabayso maxaan kaa mudana hasowna inaad shaha ila cabto markaasaan yidhi koob shaha ii lacagay aan dhihi jiray asoo lacagay sii markaasaa intaan soo ururinoo soo diri jirnay marka hadda aan ku dadaalno markaan baar fadhiisan ama hoteelada qaaligaa markaan tagno markaan koob kafey ama koob shaha dalbanno markii laba doolar noola keeno bixinayno labada doonaroo kalena yaasin foundation aan ku darno haddii ilaa idhaahdo waa ugu hambaleynaynaa maxamed afar iyo toban sano inuu soo hayay haddana oo bulshadu oo bare wax uu qaban jiray waxay ila tahay wax badan oo bulshadu ay wax ku tari doontay noqonaysaa insha allah haddii ilaahdo waana garb istaagaynaa dhammaanteen
haddii qof kasta oo soomaali ah uu qaato doorka waxa uu qaban kara hadduu qabto oo uu ka qabto arrimaha naafada naafadu dadka kale la mid noqon lahayd qofka naafada ah hore dadka kaba liita ogaada weli waxaa idin sheegayaa qofka naafadu dadka kale uu ka shaqo badan yahay aniga qof naafaa baan ahay shaqadaan qabta qof kaloo qaban karaa ma jiro
marka hawsha hawlka qaabad waxay ahayd dhalinyaro ama ubad soomaaliyeed ee baahiyo gaara qaba in aad yacni runtii baahiyaha kala duwan oo weliba gaarka ah in aad runtii juhdigaas aad gelisid afar iyo toban sano oo waxbarashadooda iyo kawarqabkooda caafimaadka waa wax aada iyo aad runtii aada iyo aada runtii loogu loogu qiirooda aadna aan runtii aan kaaga madcelina kugu hambalyeynayo hore waynu ogeyn markuu safiirka ka ahaa dalka kenya waxyaabuhu qabtay ee wanaagsanaa iyo muwaadinnimadiisii iyo mutadawacnimadiisii uu u qabtay ummadda soomaaliyeed haddana dad intaa tiro la eg oo arag kala oo laxaad kala inuu afar iyo toban sano noloshiisa ka mid ah uu geliyey wuxuu mudan yahay mahad celin
insha allah waxaana rajeynaya yasmin foundation inay qeyb ilxaadla ka qaadan doono
inta waqtiga ka harta in bini-aadamka dadka masaakiinta loo naxariisto wax la siiyo waa fiican tahay especially agoonta anuu agoonnimaan kusoo koray waan aaba jeclaa ilaahay baa iga jeclaaday ilmaha agoonka waan jecelahay ugu dambeyn munaasabadan sanad guurada afar iyo tobanaad ee kasoo wareegtay aasaaska hay-adda yaasmin foundation ayaa waxaa soo xiriyey wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed bare isaguna tilmaamay in hay-addan muddada ay jirtay ay u qabsoomeen howlo badan haddana ay ku dhiirigelinayaan inay lowjibaaraan cawinaadda ay siiyaan dadka u baahan oo gurmashada
caawa waxaa halkaan loo joogaa sanad guuradeeda afar iyo tobnaad laakiin ambasadorka waxaan u malaynaa soo bandhigistiisa inay ba- bilaabatay the last three four years camal intaasina tahay intaas waxaad dareemi kartaa toban sano inuu u dhowr adeegaya inuu asaga wado iyo tiimkiisa uu ka wado maxay tole si matadawacnimo ah marka waxay uun tahay hadda inay soo gaartay meeshii bulshada soomaaliyeed ay macnaha garab istaagi lahayd waxaan rabaa runtii haddii si dhaba aan u garab istaagno yasmin foundation iyo inta lamidka ah in bulshadeena wax badan ay isu tari karto kana maarmi karto dawarsiga ama ka maarmi karto inaan ku tiirsanaano donationska ee bulsho annagana la midka ah waxay iska soo aruuriyeen ee yar runtii anigu waxaan mar kale arkeynaa aan codkayga meel dheer ku gaarsiina in la garab istaago loona furo registration loo sameeyo dadkuna maxaa la dhahaa reminding loo diro bil kasto insha allah aniguna waxaan ka mid noqon doonaa dadka u horey bixiyo
gudoomiyaha golaha afwan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa aqalka dowladda hoose xamar kula- kulan tala wadaag ah kula qaatay qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada bahda caafimaadka iyo xirfadle kale si uu ugu dhagaysto talooyinkoodii aragtidooda ku aadan horumarinta caasimadda kulanka ayaa loogu hadlay soo bandhigida talooyinkai aragtiya kala duwan oo la xiriira maamul wanaaga amniga nadaafadda caafimaadka waxbarashada dib u eegista adeegyada ay bixiso dowladda hoose ee xamar dib u farista wadooyinka dhagxaanta ku go-an ilaalinta dhulka danta guud xal u helida maareynta biyaha dhismaha wadooyinka hirgelinta nidaamka doorashooyinka iyo xoojinta la la dagaalanka musuq maasuqa duqa muqdisho ayaa hoosta ka hariiqay in hirgelinta siyaasadiisa uu ku biirin doono talooyinka ay soo saareen ayna usoo gudbinayeen dhalinyarada iyo aqoonyahanada si uu u fuliyo qorsho si wadajir ah ugu yimid bulshada caasimada isagoona ka codsaday in lagala shaqeeyo laguna garab istaago sidii magaalada muqdisho uu la tartama la siin lahaa magaalooyinka kale ee ku yaala dunida inteeda kale halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio jor markana warka dibadda in ka badan kun iyo shan boqol maxaabuus ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala mosambiq iyagoo ka faa-iideysanaya qalaasaad siyaasadeed ee ka dhashay murunka natiijada doorashada sida ay booliisku sheegeen soddon iyo saddex ruux ayaa la dilay shan iyo toban kalena waa la dhaawacay iska hor imaada dhexmaray maxaabiistu ilaalada sida uu sheegay taliyaha booliska benindo rafael shirdraid uu qabtay waxa uu intaasu ku daray in ilaa boqol iyo konton ka mid a maxaabiista baxsadka ah dib loo soo qabtay tan iyo markaasi banaanbaxyada rabshada wata ayaa qaraxay isniintii kadib markii maxkamadda ugu sarreysa mosambiq ay xaqiijisay in xisbiga talada hay ee faralimo oo xukunka hayay tan iyo kun sagaal boqol todobaatan shantii uu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee bishii oktoobar mucaaradka ayaana dhankooda qaadacay doorashadaasi sheeg sheegeena in la dhacay natiijada doorashada markaas ay tahay mid lagu shubtay akhyaartan dhegeysanaysaa warkeeda doornimo maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya warka waxaa idin akrinayay anugu cabdiqadir maxamed imaanaha farsamada wuxuu ahaa ustaad cabdiqadir maxamed iisuf black waxaa soo saaray calika bin calika waxaana dugdhaafeena sidaas iyo nabadgeliyo